wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane diini xaaji cabdinuur ayaa xariga ka jaray xarunta xalinta caqabadaha iyo isbeddelka cimilada oo laga hirgeliyay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xarig jarka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed bulshada degmada afgooye aqoon-yahano iyo marti sharaf kale sacdiya cumar cali oo ka socotay hay-adda isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay
wasaaradda isbedelka iyo deegaanka cimilada iyo isbedelka anagoo ka socono runtii waa aada ugu faraxsanaa maanta inaan daafurno xarunta ilaalinta dhirta runtii wasiirkana runtii waa ku faraxsanaa sida wanaagsanoo maanta oo xaruntan uu xirag jaraya magaalada afgooye wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladana way ka go'an tahay in mar walba ay u istaagto sidii dhir badan loo beeri lahaa sidii loo heli lahaa maxaan lahaa isbeddel wanaagsan oo dhanka cimilada ah ka wasaarad ahaanna wax badan waa ku dadaali doonaa afgoyna waa ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa sida wanaagsanoo maanta ay halkaan noogu soo dhoweeyeen xaruntan waxay noqon doontaa xaruntii lagu daydo si wanaagsan beeraha iyo iyo maxaa la dhahay si fiican loogu beero geedo fara badan sidii oo nabaad guurka iyo dhibaatooyinka cimilada isbeddelka cimilada looga hortegi lahaa ka wasaarad ahaanna runtii faa'iido badanay noo tahay inaan maxaa la dhahay deegaanka aan cagaarino aan qurxino afgoyna waa magaalo qani ku ah cagaarka iyo dhirta wasaaraddan wax badan way ku dadaali doontaa isbeddelka cimilada inaan la dagaalanno dhibaatooyinka ay horseedi karto sidii aan u heli lahayn roobab fara badan sidii loo heli lahaa deegaan qurux badan insha allahu tacala way naga go-antaa waa mahadsantiin wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane diini xaaji cabdinuur ayaa waxa uu sheegay in xaruntan lagu beeray soddon geed islamarkaana qorshuhu u yahay in lagu beero in ka badan inuun degmada afgooye aan shaqo ankoyno islamarkaasna daahfurno xarunta n dhirbeerista oo ay xarun halligi doonta isbeddelka cimilada xaruntun weli noo saborta gareeta ama noo caawiday hay-adda g i z iyadaan ka mahadnagaan runtii weli waa xarun eed infayl waaye weli ku horseeda doonta isbeddelka cimilada gaar ahaan fatahaadaha nabaadguurka weli kale ku jeysada doonta gacan in dhir fara badan laku beera webiga jiinshey taas oo reeba doonta fatahaadaha webiga markasta ka dhiyaasa marka dhirto oo la beera wali wahaa dhulka oo la nooleey waaye dhulka wax agaaradoona roob badana ninkooya insha allahu tacaala xaruntan wali nagda doonta xarun gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeedba wal antaro doonta ilaa iyo soddon kun oo geed